oo waxaanu ka qayb galnay shirkii shirweynihii ay wax ku qaybsanayeen ummadda soomaaliyeed two thousand sixteenka shirkaas mowqif fiican ayay ka qaadatay dowladeena puntland iyo madaxweynaheena qaaliga ah waxa weeye annaguna waxaanu galnay shirar haweenku leeyihiin soomaaliyeed baanu isugu tagnay shirkaa waxaa ka soo baxay oo aanu gabdhaha iyaga soomaaliyeed markaan isu tagnay waxa gabdhaha soomaaliyeed dan u ah oo dan ugu jirto oo ay qaadan karaan iyo wixii hore oo aan suurtogelin oo loo ballan qaaday inaan ka wada hadallo puntland ahaan anaa uga qeyb galay markii la wada hadlay oo la munaashaqooday kalkii hore oo dowladda federaalka oooo ay samays joogtay oo hore oo aan lagu lagu ballamay dastuurka lagu qoray laguma qorin waxaa lagu ballamay boqol kiiba soddon ugu yaraan gabdhaha in laga siiyo taasu waa suurtageli weyday haddana waxa weeye gabdhihii soomaali muhiimka u ahaa ama wax u qaban lahaa ama wax ahaa oo aan baarlamaankii u fadhiyin oo halkaa soomaali oo dhan gabdhahooda ay ku jireen oo gabdho waxaa jira mutacalimiina gabdho soomaali u hadla gabdhahooda u hadla gabdho waxtara oo aan dowladiina ku jirin baarlamaankiina ku jirin gurigii kaleeto oo cadaana aan la dhisin khasaaro badan ayaa ugu jirtay gabdhaha soomaaliyeed in ay qoondadii ay lahaayeen inay ka helaan markaas haddana waxa weeye hadeer shirkan isku taga waxaa soo socda two thousand sixteenka soo socda wixii gabdhuhu heli lahaayeen in si biyaana loo loo caddeeyo ayaanu falankeeda gallay waxaanu soo qaadanay boqolkiiba soddon ugu yaraan inaanu ka helo two thousand sixteenka sida ay u soo galaan gabdhihii waxtarka u ahaa soomaali ama ama ama gabdhahay aqoonta u hayay soomaali oo markaa hadeer doorkoodu ka maqan yahay baarlamaanka iyo dowladdaba ka maqan yahay say usoo galaan si horumar soomaaliya waa hubaa in horumar soomaaliya haddii gabdhahaasu soo galaan inay helayaan waxaanala ka ballan qaaday madaxweynayaashii iyo madaxweynihii federaalka in dastuurka la geliyo boqolkiiba soddon inay gabdhuhu qaataan toddobadii qodob qodobka ugu muhiimsanaa oo la qaatay waxay ahayd boqolkiiba soddon ugu yaraan gabdhuhu inay qaataan gabdhihii soomaaliyeed waa ku ballanay inaanu u gaajoonno wax cadka aanu leenahay oo noo u dhaxamoono oo u soo jeedno cadkii gabdhaha soomaaliyeed ay ku lahaayeen soomaaliya two thousand sixteenka inay qaataan waxa weeye inagu waxa weye inaan tashano gabdhaheena puntland waxa dowladeenu ay raalli ka tahay baynu horta ku khasbannahay wixii dan inoo ku jirtana dadku dhan waa wada ogsoon yihiin haddaynu nahay puntland wax haday inoo ku jirto hadaynu waa ogtihiin puntland wax inoo ku jirto waxa weeye gabdho ahaan gabdhihii soomaaliyeed oo qaaliga ahaa waxaanu ka soo qaadanay in boqolkiiba soddon ugu yaraan aan tobanka bisha soo socota inaynu ku qaadano oo cadkeena aynu kaga qaadno halkaasna gabdhaha puntland danbaa ugu jirta iyadoo labada gol labada gole oo soo guriga cad iyo guriga baarlamaanka gabdhaha puntland danbaa ugu jirta boqolkiiba soddon hadday qaataan in ka badan baanu helaynaa sideed iyo toban sagaal iyo toban ilaa labaatan baan helaynaa oo qabiil kasta oo puntland ku nool gabdhahoodu ay ka mid yihiin waxaa la rabaa inaynu dadaalno oo shaqaysano oo aynu shir gaargaara iyo wixii gabdha gabdhuhu inay dowladooda puntland la shaqeeyaan cadka ay leeyihiinna ka qaataanna waa muhiim waxa weeye markuu madaxweynuhu inoo yimaado shir gaara oo haween weynaha ah puntland ayaynu galaynaa haddii ilaahay iidanka ka dhigo waana tashanaynaa cadka aynu lahayn iyo qeybta aynu soomaali ku lahayna halkaas aynu dhiganaynaa kii aynu ku lahayn puntland halkaasaynu dhiganaynaa